tuuladan oo lagu magacaabo busley oo hoos tagta deegaanka awdinle ee gobolka baay ayaa waxaa la soo sheegayaa inay biyola-aani ka jirto waxaa dumay ceelashii biyaha iyagoo ay sii gurayaan warihii ay biyaha ka cabi jireen dadka deegaankan dhanka kalena kuwa ay biyaha yari ku jiraanna ay wasaqoobeen taas oo saameyn ku yeelan karta caafimaadka dadka waa kuwan bulshada ku nool halkaasi oo ka warbixinaya xaalka ay iminka ku sugan yihiin una reer busdeenna oomeŋna biimahaniin dhow waranoo gureeŋ umutuŋ inta ko oomaŋ dad i duunyi ko oomaŋ rafaadsaŋ dhulkaana eelaa leey godawayni gaanka godawayni dhulki hoba tomoŋiisurla qoda araadi bahakii dumaas waa rii n haynay hata godaw mal aragaw waxay kaloo sheegeen in marar badan ay isku dayeen inay ceelal qotaan balse aysan u suuragelin iyagoo tilmaamay inaysan awoodin qodashada ceelriigga waxay yidhaahdeen ini galankugodno iska daynaysanatnkaanga siyeedni tirmadirogi waa banuuba ilaahay dowlahayni hashuburimaha bakaleeda fani haddana may baan baahangna ini ee riigani niin qoda biima haniin dhow biyoy haniin dhow saddex saa landareere dhinaaw miidow kan galoh lankihiraabti baawa bukooy haddii kale u mangnagadaw dad i duunyika koomagna awdinle waxaa haysta ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku daaban etoobiyaanka waxaana dhibaato badan laga soo sheegayaa deegaanada kaabiga ku haya awdinle oo uu ka mid yahay deegaankan busley